إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar madaafiic ah ku qaaday xero ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobolka gedo macalin dugsi qur-aan ayaa lagu dilay magaalo ka tirsan dhulka soomaali galbeed dadka soomaalida ah ee ku nool waddanka koonfur afrika ayaa walaac ka muujiyey dilalka iyo xadgudubyada lagu geysanayo dalkaas oo soo badanaya militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhig askarta koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa magaalada jilib dooro sharci ah loogu qabtay dadka kawaanleyda ah si kor loogu qaado wacyigooda diineed madaxweynihii hore ee dowladda federaalk shariif sheekh axmed ayaa xasan sheekh ku eedeeyey horinta dagaalbeeleedyo in ka badan konton ruux ayaa lagu afduubtay dalka itoobiya qodobada wararka ugu dooroon ayay intaa ahaayeen waxaad dhegaysan doontaan iyagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar madaafiic ah ku qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen gobolka gedo guutada qaraxyada ee shabaabul mujaahidiin ayaa waxay saakay aroortii ku ekeeyeen xerada askarta dowladda federaalk ee ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gedo inta la xaqiijiyey ilaa soddon madaafiic ayaa ku hoobatay xerada ay degnaayeen askarta dowladda federaalka kadib askarta lagu weeraray xerada ayaa kasoo baxay xeradooda waxaana qabsadee dagaal xooggan taasoo sababtay inay dib ugu noqdaan saldhigooda wixii faahfaahin ee kasoo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah macalin dugsi qur-aan ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed maxamed sheekh ayaa ka waramaya wararka inaga soo gaaraya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa tibaaxaya in dil bareer ah loo geystay oday macalin ahaa sida ay sheegayaan wararka nin kala dilay ee mucallimka ah ayaa lagu magacaabi jiray mucalin nuur xuseen cumar dilkan ayaa ka dhacay degmada wardheere ee gobolka dolo ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya inuu dilka salka ku hayo aanu qabiil sida ay sheegayaan dadka agdhowa goobta uu falka naxdinta leh ka dhacay kadib markii ay rasaas ku fureen koox aan heebtooda la ogeyn oo maleeshiyo beeleed ah si kastaba haatee dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashada etoobiya ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay xargaha goostay dilaalka ku salaysan aanooyinka qabiil ee u dhexeeya dadka soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaas dowladda xabashada etoobiya iyo maamulka ay dhidibada u taagtay ayaa lagu tilmaamaa inay iyagu kiciyaan colaad beeleedyadan u dhexaysa dadka shacabka ah markay isgumaadayaan dadka shacabka ah ayaa ah waxaay samaynayaan inay hindhaha ka daawadaan dadka isgumaadaya dadka soomaalida ah ee ku nool waddanka koonfur afrika ayaa walaac ka muujiyey dilalka iyo xadgudubyada lagu geysanayo dalkaas oo soo badanaya warkaasi cabdalla mukhtaar jeylaani ayaa ka waramaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dalka koonfur afrika kusii xoogaysanayeen dilalka iyo dhaca ka dhanka ah soomaalida ayaa waxa ay soomaalida ku nool dalkaasi ay ka hadleen dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay waddankaasi oo loo geystay soomaalida ku dhaqan halkaasi waxa ay walaac ka muujiyeen xaaladaha murugada leh ee ay ku wajahayaan dalka koonfur afrika iyagoona sheegay inay ku jiraan xaalad amni darro tii ugu dambeysay dilalka iyo dhaca ayay sheegeen inay noqdeen kuwa soo batay islamarkaana beegsanaya soomaalida waxa ay intaasi ku dareen in xaafadaha soomaalidu degan yihiin in amnigooda uu faraha ka baxay islamarkaana ay ka taagan yihiin cabsi daran iyagoona tacsiyo u diray ehelada caanunuug oo xalay lagu dilay magaalada britoria ee dalka koonfur afrika haddaba waa kuwan qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan waddankaasi oo ka warbixinaya dhibaatada ku haysata dalkaasi waxaan aad iyo aad uga xumahay tacsina ka dilaya xanuun badan walaalkeen cananuug oo xalay si xaqdaraa loogu dilay magaalada britoria ee south africa gaar ahaan la taqisareed aad iyo aad baan uga xunahay wiigan hawl xanuun badan ay ku timid oo maarata dad dilal fara badan oo isdaba yaalyaalla ay maarata ay isugu xixiyeen gaar ahaan magaalada aan degannahay ee britoria oo xalay lagu dilay walaalkeen cananuug oo gacan ka xaqdaran dishay runtii waa geeri xanuun badan oo kala duwan toddobaadkan sida gobollada guud ahaan britoria cape town b e johannesburg geeri aad u xanuun badanoo isxigtay baa dadka soomaaliyeed ku habsatay ilaahayna subxaana watacaala maarata masiibooyinka dhacaya dadka soomaliya hoga gargaaro runtii mataqana maarata waa geeriye xanuun badan ragga maarata oo dadka budhcada hubaysanaya ay laynayaan gaar ahaana walaalkeen xalay ku dhintay xaafadda britoria west ee soomaalida oo runtii gacan ka xadrin jiray welina ilaa hadda aan la xaqiijin booliskuna kiiska gacanta ku hayo runtiina xaafadan iyo aan deganahay soomaalida amnigeeda mataqana maarata waxaa aad caqabad uga jirtaa noloshii aan ku nooleen markii horena wax badan baa iska bedelay oo habkii nololeedkii waddankan amnigiisu aad buu hallaabay wiil walaalkeen ah oo caananuug la dhahaa lagu dilay meeshaan gacan ka xaqdaranaana dishay mana naqaana wax dilay ilaa hadda wax mala caddayn karo wax dilay waxaa dalka koonfur afrika lagu tiriyaa dalalka ugu badan ay soomaalidu ka ganacsato kuwaasoo marar badan dhibaatooyin kala duwan kala kulma tuugada dalkaasi waxaana ugu horeeya dilalka iyo dhaca bareerka ah ee loo geysanayo soomaalida ku nool waddankaasi milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhigga askarta koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warkaasi haashim cabdinaasir ayaa inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka baay rag hubeysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ka sameysteen deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay waxaa magaalada jilib dowro sharci ah lagu qabtay dadka kawaanleyda ah si kor loogu qaado wacyigooda diineed warbixintaasi cali aadan ayaa soo gudbinaya walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowro sharci ah usoo xirtay kawaanleyda ku dhaqan degmada jilib ee walaayadaasi dowradan oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa kawaanleyda jilib waxay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah iyagoona ka faa'iidaystay gowraca iyo axkaamtiisa qaar ka mid ah kawaanleyda oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay duruustii ay ku qaateen dowladda iyo sida ay ugu faa'iidaysteen waxaan nahay qoladii kawaanleyda ah waxaa noo socotay dowrad saddex maalmood ah waxaan ku qaadan duruus fara badan alxamdulillah wax badan baan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah sida tawxiidka beeca qishka waxun in la gado oo xoolaha muslimka loo qariyo qishka wax badan aan ku faa'iidnay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan insha allah annagana waa qaadanay dowladan waxay socotay muddo saddex maalmooda maalintii ugu horreysay waxaan ku qaadanay mowduuc alrifqu bilxayawaan xayawaanka dhimrintiisa iyo si loo tacaamuli lahay gowrac iyo axkaamtiisaan ku qaadanay maalinkii labaad waxaan ku qaadanay tawxiidka iyo salaada tawxiidka waxaan qaadanay fadliga uu leeyahay iyo macnihiisa iyo shuruuddiisa iyo arkaantiisa iyo aqsaamtiisa iyo mubdilaadkiisaan ku qaadanay iyo salaada qaybaheeda maanta ugu dambeysay waxaan ku qaadanay beeca iyo waxyaabaha uu xalaal ku noqonayo iyo waxyaaba uu xaaraan ku noqonayo waxaa meeshaan saddex beri u fadhinay dooro tawxiidkii aqsaamtiisa intaba waan ku fahanay sidoo kale miisaanka aan muslimka wax oga gadanayno walaalaha muslimiinta oon wax ka gadayno inaan si wanaagsan aan miisaanka ugu beegno oo si wanaagsan aan ugu saarno wilaayaadka islaamiga ah ayaa dowrad sharci ah u qabta bulshada qaybaheeda kala duwan hadda majaalka ay qusayso dowladda ayaa waxaa la siiyaa tawjiihaad ku aadan shaqada ay bulshada u hayaan madaxweynihii hore ee dowladda federaalk shariif sheekh axmed ayaa xasan sheekh ku iideeyey horinta dagaalbeeleedyada zakariya cumar ayaa tafaasiil ku aadan warkaasi inuu akhrinaya isagoo ka hadlayay kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka shariif sheekh axmed ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu eedeemo kala duwan u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud isagoona sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu mas-uul ka yahay dagaalbeeleedyada ka socda gobolada dhexe ee soomaaliya islamarkaana uu xasan dib u soo nooleeyey dagaaladii qabyaaladaah ee ka dhici jiray goboladaasi isagoo sii hadlayay ayaa waxaa sidoo kale uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka inuu dhisay ciidamo macawisley ah kuwaas oo gabadfallo ka dhan ah dadka rayidka ah ka geysanaya deegaanadaasi iyadoo dhinaca kale senator farxaan cali xuseen oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka uu madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay inuu mas-uul ka yahay dhibaatada ay maanta wajahayso ummadda soomaaliyeed isagoona carabka ku dhuftay in xasan uu ku fashilmay dhammaan ballanqaadyadii uu sameeyey hadalladan ka soo yeeray siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu imanayaa iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh uu jeediyey qodobada uu ku faanayo horumarka iyo guulaha siyaasadeed ee gaartay xukuumaddiisa laakiin waxaa arrintaasi waxba kama jiraan ka soo qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka iyadoona arrintan ay muujinayso fashilka uu dhexda kaga jiro madaxweynaha dowladda federaalka oo sanadkii saddexaad ku fadhiya kursiga hoggaanka dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii in ka badan konton ruux ayaa lagu afduubtay dalka itoobiya bilihii lasoo dhaafay waxaa xargaha goostay afduubyada ka dhacaya gudaha dalka itoobiya iyadoona ay ka jiraan dagaalo qowmiyadeed oo ka holcaya dalka itoobiya saacadihii lasoo dhaafay waxaa halka loo yaqaano garbe oo ka tirsan gobolka oroma ee dalka itoobiya lagu afduubtay bas ay la socdeen dad rakaab ah dablii hubaysan ayaa afduubtay baskan oo ay saarnaayeen ugu yaraan konton iyo laba ruux warkii aad kala socoteen alfurqaan caawa waa naga intaa